xasan kheyr cali geninkan wallaahi ilaa laba bilood iska yiriya kolkaa maxay ahaydeen waa kalluunlaano wax yeeriyey de cimilada badda unti cimilada badda weeyaan insha allah iminka suuqi riyaad baynu joognaa gaar ahaan goobtii xasan oo lagu iibinaya dee kalluunka wadigan fadhiya wax kalluuna aad baan u arkaya waa gabaabsiu ku yaryahay sababta maxay tahay wallaahi badna ma kaasana kolley kalluunkii waxay yidhaheen nimadii kalluunkii waan laanahay bay yidhaaheen kolley kalluunku waa uu guura waktigiisi uu guura ka guuraan malin dhulkii laga soo qabanayey kolkaa kalluunka uu iska yaryahay ilaa laba bilood waxba yar baa lasoo qabtaa waana rabadaan oo insha allah dee dooyihiinaba waa la dhigaan malaynayaa kolkaa waa insha allah dee waxaan sugaynaa bacda rabadaan insha allah inuu noo soo galo ilaa inta rabadaantu way dhammaan saas aanaysa xaaladdu insha allah waan sugaynaa dee waan rajaynayna in ilaahay noo keena oo bishaa rabadaan uu seer yahay kalluunku xasan waxaan ku weydiiyey dadkii kalluunka inii soo qaban jiray marka hore badegelaya miyaanay sidii u gelin oo aanay u shaqaysan may waa rabadaan sidii uma galayaan rabadaanku shaqada oo dhan baa iska wala yar oo shaqooyinka oo dhan baa iska wala joogjoogsiya kolkaa dooyaha in badan waa la dhigay in yar baa waxawaa yar baa galay waxaana waxay soo galaan warkaanba waa lagu kala yaacay waa la iibsanaya insha allah mahdi cabdi xaashi qiimaha hilibka imika caadigiisii buu ku soo noqday markii hore mooyaane iminka qiimihiisi sidii u ahaan jiray unbuu ku soo noqday xoolihii oo yaraaday ramadaan soo gashay iyo wax xabaas gaadhgaadhay marka iminka ahaan qiimaha hilibku berigiisii hore ku soo noqday kun iyo labadi kun iyo saddex boqol ayuu yahay ya wax isbeddeloo jira iminka ma jiro qiimuhu waa qiimihii hore uun
soo kuwan haddana dadkii cabanayaan may dadkan cabanaya dee ninba doorta saribaddu way weyn tahay way ballaaran tahay markaa dee nin qarqaar way iska jiraan dee dadka waxay doona ka horana dadkii markaa qiimihii waana qaar baa saale lakiin annagu halkaan taagannahay waa halkii caadiga ahaan baan taagannahay qiimo wax isbeddela maanan samayn ilaa iminka maxaad ku iibisay xaggan arig arigii iyo lo'dii lo'da caadi kun iyo saddex boqol kun iyo laba boqol oo castaanka ah jiloogii duqadda caadiga duqadaha heer bay kala leedahay heer sare iyo heer dhex iyo heer hoosey kala leedahay lix boqol baa jirta duqadaan siinaa hilibkan kale jiirhka cas mid kun faran baan siinaa ka kale ka sarreeya kun iyo laba boqol sidaa buu kala sarreeya magacaygu waa cabdi cabdullaahi ibraahim waay cabdi bal waxaad ka warantaa dee xabxabkii waa inagan iminka waxaynu ku sugannay maskaraddii weyneedii riyaad waxaad mooddaa xabxabku inuu dhinac walba ka soo jabay waxaliya waxa baabuur meesha taagana meelay kala maraan la ee xabxaban wada ku wada rarayn gebigoogu de markaasoo qiimuhu ma jabna maasha allah maasha allah wallaahi waa u badaya xaabku maasha allah berigi hore aad wuxuu uga iman jiray xaggan somalilan laakiin maanta aad buu uga soo furmay dhinaca etoobiya marka daruuri waa uu jaban yahay aad buu u jaban qof kastaa maanta wuxuu ku heli karayaa wuxuu doono maxaad siinaysaan kiiloogii kiiloogii boqol iyo konton baan siinaynaa tafaariiqda jilmadda waa boqol faran siddeetan faran qof walba wuxuu doono maanta ku helaya
waa kuwan baabuurta meela xabxabkii kala dhigaan ba laayihiin maxaad u malaynaysaa kolkaa sababta maxaad sababta waxa weeyaan de waa waa waa waa bisha ramadaan barakadeeda weeyaan may bilihii hore waad qaaligaran jirteen maxaa maanta keenay sidan waxa weeyaan xabxabkaa aad u baxay wax soo saarkaa batay waxayna ku soo biirtay etoobiya aad xarakaad xooga samaysay oo maaragtay suuq labaad furtay marka taasaa ugu wacan inuu xabxabku ruqiiso inuu bato meel laga mara la waayo suuqaa labaad etoobiya furtay muxuu yihi waa xabxabka weyn xabxabkii aad awoodda u saaray sanadkan inay beeraan inay beeraan xaggaas oo markaa geygii soomaalidaiyo wixii aynu ku ogeyn xabxabku ka imanayay weli u ka yimaadaa waa u yimaadaa laakiin waa laga batay waa laga itaalbatay waa waxaa xoog maanta le waa etoobiyaanka weeyaan xabxabka etoobi marka aad buu raqiisaya rabadaankan maasha allah rabadaan muuse jama v o a jibuuti